jiifyadiisa qaabka loo booreysanahayo booreysiga haddii la booreysto salaada mid lasoo celinayo mid aan lasoo celinayn uu kaafinahayo waxyaalo badan buu meesha ku keeni doona wa shuruudu tayamumi booreysiga shardiyaashiisu halaatatun saddex wey axaduhaa midkood an yaqaca inuu dhaco weeye bacda dukuuli lwaqti waqtiga gelidiisa bacdigeed inuu inuu dhaco weeye marka la booreysanayo salaadii loo booreysanayo waqtigeedu waa inuu gala in kaana lifardin hadduu yahay aw linaflin mucaqatin sunno waqtila faradku haddii waktigu awalba iska lahaa waktigiisu waa inuu soo gala sunnada waktigadana waktigeedu waa inuu soo gala sunnadii iska ah mudlaq ayada mar alaale markay qabato ayuu iska booreysanaya waa iska booreysanaya oo waa iska tukanahaya ilaa wi wakti khaasa ma lahayn meeshaas marka aayadii idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuhakum fain lam tajiduu maacan fatayamamuu aayaddaas sidaa iskugu soo xiran tahay salaad walba ee loo baahday oo meeshaasaa marka ay wax ka qaadanahayaano waa in booreysiga waktigiisa inuu joogo kolley masaladuna haddii masale ikhtilaaf weeyo weysaqaadkuba salaadu waa sheegtay oo idaa qumtum ila salaati sidii ku jira weysaqaadkana nina muran kama qabo inaa hore u weysaysan karitid waktiga aan gelin oo hadhow sid in iskaga tukan jirid waxa weeye waa laakiin fuqahada waxay yidhahaan shaaficiyada xanaabila ee waxaa weeye bahaaradu waa bahaaro daruura ku jirta marka ee aad bay usoo xadxadidahay bal yajibu waxaa waajibahaya akhdu turaabi ciidda inuu qaato fi lwaqti wakti booreysiga markuu booreysanayo ciidda uu soo qaadanayo waktiga waa inay ku jirtaa buu leey falow tayamama hadduu booreysto shaakan asagoo shakiyey filwaqti waktigii lam yasix ansixi maayo wain saadafahu haba waafaqo shayga wakti lagu shardiyo waxaa la rabaa waktiga ama dani mu-akada oo calaamaad waafaqsan ama xaqiiqo inaa haysatid salaadoo kale shuruuddeeda waxaa kamid a waktiga nin suu iskaga soo socdo allahu akbar asaan waktiga fiilin hadduu yahado salaadii iska gala salaadaa la qabanna maxaa yeelay waktigiiba dadka fakerinba inuu wakti jiro iyo in kaleba kamada fakerinba waktiga waxaa la rabaa ama wax xaqiiqaa qoraxdii waa wareegtay waa ujeedaa ama waxaa la rabaa wax dani calaamaad ku dhisan oo ijtihaad la yidhaah walow tayamama haduu haddii uu booreysto lifaa'itatin salaad ka tagtay baxwatan barqadi falam yusaliha uusa tukan xataa xadarat duhru ilaa duhurkii soo galo falahu an yusaliha inuu ku tukaduu leeyahay bihi duhurkii aw faaitatan ukhraa ama faaito kale inuu ku tukado ninkan salaad baa ka tagtay salaadka subax oo kalea masalan ka tagtay waa hurday waa ka tagtay farqadii buu arkay wuxuu is yidhi salaadii aad tukatido waa booreystay biyo ma haysteen markii uu booreystay waxbaa mashquuliyey salaadiiba ma uusa gelin duhur baa soo galay booreysiga duhurka waa iskaga tukan karaa buu leeyahay maxaa yeelay salaada uu u booreystay salaadu waktigeedii joogo ayay ahayd salaada u booreystay salaadu waktigeedu joogo ayay ahayd salaadaas hadduusa tukanna farad kale booskeedu waa geli kara laakiin ayadoo aan duhur la gaarin hadduu duhur u booreysto salaadaan waktigeeda lagarinba la gaarin bay noqon lahay haddii salaad ka tagtay oo subax oo kale masalan u booreystay salaad kaleo cishana ay ka tagtay hadduu doonana cishaha waa ku bedeli kara marka salaadii waa isku bedbedeli karaa buu leeya lakin salaada markaa loo booreystay waa in waktigeedii u gala marka waxaa lagu sii xoojinahayaa weysaqaadka looga bedelahayaa tayamumku waxa weye waa bahaaro oo daruura ay keentay athaani kii labaad an yakuuna waa inuu yahay bituraabin ciidoo daahirin daahira ciid najaasaa ku socon maysuu leey khaalisin oo khaalis khaaliskaas muxuu ka wadaa haddii ciid iyo wax kale isku dhex jiraan masalan qamadi la daqiiqay iyo ciid baa la ysku daray marka uu booreysanahayo ciiddii miyaa meesha gaartay mise qamadigii baa gaaray la kala garanma marka waa inay ciid khaalisa tahay oo meeshii waxaa maraysa inay ciid yihiin waa inaa garataa wuli waa inay khaalis tahay mutlaqin waa inay mutlaq tahay oo mutlaqaas uu ka wadaa waa in ciid daahir daahir daahir mutlaqa waa inay tahay mutlaqaas hadhowtidii mid mustacmal iyo waxbuu keeni doono lahu gubaarun boorna waa inuu leeyahy oo boorkaasna hadda meeshay ka fiiriyeen waxa weeye waxaa leeyihi fatayamamuu saciidan ayiban famsaxuu minhu famsaxuu biwujuhikum waydiikum minhu marka ciiddii haddaan wax kaa soo raacayba la arag oo waxaa meesha ku masaxdayba mal meeshaasay ka fiirina minhudaa waxay tusisay meeshii waxbaa kaa soo raacay ciiddaa taabatay waxbaa kaa soo raacay wixii baa ogadii marisay marka boor waa inay wax jiraan walow biqubaari ramlin bacadkii bacaadkii ee bacadkii boorkiisaba ha noqoto bacadka boorkiisa waa iska yaraan karaa wax yar iska soo kaaggaa laa ramlin ma- mutamaxidin bacad oo maxdiya maya oo khaalisa aan wax boorada lahaynba wax kaasoo raacayaa ma jiraan saasana daa ciiddi gacanta umayso wax kaasoo raacayaa maba jiraan kaas marka wax asagii ka mid ahoo madaxii oo wejiga aa ku masaxday ma jirto meeshaas walaa bituraabin ciid mukhtalidin ku darmay bidaqiiqin daqiiq iyo wanaxwi wixii la mid ciid oo wax ku daran kale oo marka meeshaan waxaa marinaysaa ma ciiddiiba mise xi- meel walba waxa gaaraya ma ciiddiiba mise waa shaygii kalaa shaki kaaga jira kaasina wuxuu u yahay ixtiraaj khaalis walaa bijisi nuuraddi maya oo nuuraddu asagana wuxuu leeyahay ciid maaha ciid buu shardi ka dhigahayaa meesha fuqahada qaarkood dhagxanta iyo ay ku barahayaan oo markaas nuuraddii oo kale inay iska xambaaraan ay suuragal tahay ilaa ee, dhagax un ee, gubtin wey marka wuxuu leeyahay nuurad ma qaban karta ciid baa la qabaa riwaayaadka qaarkood oo ciidda magac dhabay ayaa meeshaas ee, ee ciidda ay ka qaatay wa suxaaqati khazafin jilagii burburkiisa jilaga oo laga sameeya ama cashuumada ama dhariyaasha haddii la burburiyo la shiido waxa meesha kusoo haray waagi hore hadday ciid ahaayeen hadda ciidnimadii waa ka bixin buu leey marka kaas ma anfaca suxaaqatu khazaf suxaaqadu waxa weeye waxyaalaha laga xogay iyo oo daqiiqa noqday oo ciid oo kale xataa noqday inkasta oo jilagaan asalkiisii hore ciid laga hadda magacii ciidnimo waa ka baxay ومستعمل مطلق ايه وماشي هيستا مستعمل مستعمل كو انت حميس تراب مستعمل وتراب كان مستعمل كو نقطة هذا حوغا ير من كان السبتال بو كجرا حوغا ير عيدها لوغو سو شبي اما مرا اما ويل لوغو سو شبي هذا ول بعيد دانو كو دوريستا عيدي سو مستعمل مين نغني مستعمل من نغني مستعمل كي وحو كيري وهو ما على العضو حبينت كركيدا waxa saaran weeye او ما تنافر عنه وحي كبار meeshaan ciiddii amrito haddii weel loo dhigo oo ay ku daadato ama ciid korkaada wixii ku haray ama wixii laga jafo oo weel lagu sugo weel lagu sugo ciiddaasi waa ciid mustacmal oo booraysi dama geli mayso laakiin midbaan oo sacbada aa saarato aa kasoo qaadatay midbaan ayaa weligeed sideedaisticmaanay mustacmal maaha taas mustacmalka kuma jiro marka wuxuu ku yidhi mustacmalku waa wixii xibinta saarda saaran ama waxii ka daatay wey ee ciidda adiga wax laga soo qaatay oo sacbada la saartay ciiddaasi ma noqonayso meeshaas dadka qaarkood markii ay aad bay isugu tashdiidiyaan oo markay dabcaan inay booreystaan waxay u baahan yihiin geed hoostiisa inay galaanoo inta kore ciidda iska wareejiyaanoo wax kala xogaan laakiin waxaas oo dhan shardi maahan ciiddaas banaanka taalla wixii najaasa aan liwaawen iska baahiri waxaas ciid banaankaa yaalla wixii najaasa aan lagu ogeyni baahir wey najaasadana shaki wax laguma najaasiyo shaygan waxaan u malaynaya inuu najaaso yahay mala maladaas najaasada ku imaan mayso marka ciid baa laga rabaa in iskaga booraysto ee in geed hoostiisa la fogo la qodo la xaaqo oo inta kore la fujiyo mid hoosta ku jirta lasoo bixiyo waxaas waxa weye waa tashadud baa meesha ku jira ee waa insha allah shuruuddaasaan iskaga jirnaa intaan ku joojinaha allah subxaana watacaala wayakuunu ويصوم وانا نظرها عن الاحداث حدثيات كل هذا الناس حدث اكثر حدث اكثر بقى ولا بدر ريسا ودي دي اللي بقى تشوف ولا بدر ريسا حدث اكبر صحوه هو خلاف في الجنسية لكن صار صار في حديث كتب عرفتي وحي صور صبح بحان فتح خلاف بحسن النظرة هي waxaa waadix noqonaysa in xadaf akbarna mutaymiku gala wayastabiiqu wuxuu banaysanahayaa bihi bitayamumi aljunubu junubkii iyo walxaa'idu maa yastabiixaani waxay banaysan jireen bilqusli qubays oo junub iyo xaaidada waxaa laga reebay hadday rabaan salaad iyo inay tukadaan ama qur-aan inay akriyaan ama qur-aan inay taabtaan waxaa laga rabay inay qubaystaan marka wixii qubayskaas ugu banaanaan lahaabaa booraysigiina ugu banaanaan وإن أحدث هدي حدثان بعده بعد التيمم بوريسي بعده حرم عليهما وحا كحرامة ما يحرم وحي حرامة بالحدث حدث وحي كحرامة قفتي أو جنبه أو جنابتي كبوريس هدي حدث الأصغر كله booraysi dambana uma uusan laaban biyana weli ma helin waxa ka xaaraam tahay waa intii xadatul asqar ku xaaraamo amaa xadatul akbar wixii ku xaaraama qur-aan akhriskii booraysigaasa u kafi booraysigii ayaa u kafi isaga oo junuba ayuu booraystay xadatul asqar baa ku dhacay weli biyo ma uusan helin weli boor dambe uma laaban marka waxa mamnuuca ka yahi waxa weye wixii xadisaasaka mamnuuc ku ah qur-aan buu iska akrin karaa loo diidi maha masjid buu geli karaa oo xadadkan dambe oo dhacay oo xadasul askarka ah wixii asaga mancigiisuu la imaanayo ma ahaane wixii xadisul askarkii oo dhan ma gaara booraysigii baa kaas gacma meeshaas marka cajzi buu yiri waa inuu ka cajizaa biyihii cajzigaasaa marka sabab caam ah oo duuduuban weeye cajzigiibuu sii kala bixbixinaya wuxuu yihi walilcajzi asbaabun cajzku sababayaal buu leeyahy axaduhaa midkood faqdulmaa'i biyihi weytadoodii wey biyo weytadu waa hal sabab oo cajzigii ka mid ah ilaa biyo haddaan lahayn si loo booraysto ee si loo loo isticmaalo lama heli karo waa laga caaji axaduhaa midkeed axadu lasbaabi faqdulmaa'i biyihi inuu waayo fa in tayaqana hadduu hubsado cadamahu biyo inaysan jirin tayamama waa booraysanayaa bilaa dalabin dalab la-aan meeshaanu joogay waa og yahay intaan u dhadhow wax biyo ah inaysan ka jirin waa huba marka haddee wuxuu dalbaa oo warwareegi u warwareega hadda iska cabas weeye wax macnale maha maxaa yeele waa hubaa inaan carradaan biyo oolin mar haddii uu hubo inaan biyo oolin dalab oo raaraadi oo doondoon waxba lagu kallifi maayo wax loo doondoono meeshii male waaba la huba inaan biyoga jirin falam tajiduu maaantii waa geli kartaa waa la hubaa inaad yeelin wain tawahama hadduu tawahumo tawahumkan mala mala aan xoog lahayn baa ku jirta ama meeshaan biyo ku jiraan ama meeshaa biyo laga heli lahaa dadkaan meesha deganoo kuu muuqmuuqdaan ama biyo ka muuqdaan ama biyo ku jiraan tawahum waxba ma hogtid xataa danni mu-adkada ma haysisid laakiin malaa kugu jirta iska baciif wujuudahu biyihi helideediibuu tawahumay wajaba waxaa waajibahaya dalabahu inuu doondoono min raxlihi gurigiisa iyo wa rufaqatii dadka la socda xataa yastawcibahum ilaa uu dhammaysto isaga iyo dadka la socda rufaqada intaan isla deganoo meeshaan hadday yihiin jeish fara weyn oo ilaa intaasoo carraa tegahaya hadiyaa jeishkaas oo dhan weydiin kara laakiin koox isla socoto meeshaan degan guri meesha hadduu musaafir yahay matalan wuxuu ka raaraadinaya asaga alaabtu wasen biyuu ka raaraadinaya haduu hadduu huba inaysa biyo ku jirinna dadka kaloo warwarsanahaya bisaasay ku dhamaanaysa aw laa yabqaa ama hadduusan harin ilaa xataa laa yabqaa min alwaqti waqtiga intuusan ka harin ilaa maa yasacu salaata salaad wax waasica maaha biyihii hadduu raaraadshoba salaaddii waa tegaysa waqtiga dhiman waqti qaadi kara in biyana la raaraadsho oo lasoo helo salaadna lagu tukada maa marka salaadiiba ama tegaysa ama waa iska booraysanahayaa labadaasay middoo taagan tahay iska boorayso meeshaas marka biyihii haddii mala uga jirto intaan agagaarkiisa waa ka raaraadinahaya asaga iyo dadka la jirjiruu warsana dadka sida loo warsan doonana xoogaa waxbuu ka taaban doona walaa yajibu alabu dalab waajibi mahayo min kulli waaxidin mid kasta inuu ka dalbo bicayni cayni caynti nin walba markiisa intuu tago hebel biyo ma haysaa inuu yidhaahdaa waajib ma bal yunaadii waa naadinahaya man macahu maaun yaa biyo hayo walow bisamani lacagba xataa hayga sii yaa biyo hayo lacag xataa ku rabo rufaqadiina hadda waa intaan ismaqli kartee jeiska tiif waxoo caro badan haysta maahane intaan ismaqli karta weeye marka hadduu u naadiyo ay maqlaan oo marka nin yidhaha anaa biyo hayo la waayo ciiddiisa ha jafjafto marka ciiddiisu iska jirto sida rufaqada uu wax ga dalbahayaana waxa weeye waa sidaas meeshaas marka waxaa kaaga soo baxaya hadduu lacag haysto oo biyihii lacag lagu rabo biyaha waa gadana ee iska booraysan marka lacagtiina waa haystaa biyihiina lacag baa lagu raba waa gadanahayaayo oo ku booraysan waa ku weysiisana uma yanduru waa fiirinahayaa xawaalayhi gaararkiisa in kaana hayu- hadduu yahay fii ardin mustawiyatin dhul siman hadduu jiro dadkii asaga la jooguu warsaday waryaa biyo haya wax wax sheega waa waay gaararkiisuu fiirfiirinaya hadduu dhulku siman yahay bal meelahan dhow meel biyo ka jiraan inay jirta ay ahayn karto haye hadduu dhulku kala sarsareeyo oo buur yarba agtiisa oo gadaalkeeda inay wax jiraan suuragal ay tahay wa ilaa haddaysan dhulku mustawi ahayn oo sinayn ilaa takun ilardu mustawiyatan taradada waa laalaabanaya ilaa xaddi lqaws xadilqaws intii laga gaaro laalaabanaya buurtaanuu fuulahayaa shadeeduu furinhayaa meelahan u dhadhow meeshaas marka fuqahada waxay sheegaan shaaficiyada saddex xad xaddu lqawl iyo xaddu lqurbi iyo xaddu lbucd meeshaas waxaa la rabaa biyaa la waayadii baa la tadbiiqina marka waxay yidhahdeen saddex xad wey xaddu lqaws isagaa bayaanin doono waa intii dadka adiga kula socdaayoo shaqooyinkooda iskaga jira haddaa u qayliyata ay ku maqli lahaayeen oo kuusoo bixi lahayn ama hadday si kale u dhigaan waxay yidhaahdaan hadduu leeb qaato oo qaansada jiido tuuro meesha uu ku dhici karo wixii xadkaasoo kale ku simay xaddul qaws bay yidhahdeen meeshaas waxay yidhaahdeen biyaha haddii la hubo iyo haddii la malaynahayo labadaba waa loo doonaa haddii la hubo iyo haddii la eh, la malaynahayo labadaba waa loo doonanayo waase haddaan naf iyo loo cabsanayn wax kaloo dhibaato kale aysan jirin biyo waa kaliyaha jira dhibaato kale ma jirto qadarkan yarkaa eh, biyo haddii la malaynahayo haddii la hubo labadaba waa loo doonaa xaddul qurbi isagana waxay yidhaahdeen waa inta haddii dad musaafiriin ihi meel degaan qoryaha iyo haddii xoolahoodu ay u baahan yihiin xa- waxay cunaan iyo wixii meelahaan ay u doondoontaan ay u baahan yihiin meeshii ayaga faalalka ay ku gaari lahayen wax u doondoonan lahaayeen maslaxadoodii adduunyadaba waa u doonteen biyahana ha u doonto waa meeshaas biyaha lagu hubaa waa la og yahay biyo intaas in laga helay waxay yidhaha meeshaas markii lagu hubaa loo doonaa xaddulbucdi wixii meeshaa kasii koreeya oo kasii fog biyabaha lagu hubee loo doonan ma biyabaha lagu hubee loo doonan ma marka saddexdoodaasna waa kala sheegi doonaa kolleyba masaladan horey baa waxaa u jiray cabdullaahi ibni cumar magaalada madiine isagoo kusoo socda oo saddex magaaladu ay u jirto saddex miil ay u jirto meel juruf la yidhaha soo socdo saddex miil magaalada u jirta oo casirkii ay tahay waa iska booraystay waa tukaday qoraxdiiuu soo jeedo weliba dheer buu magaaladii yimi salaadiina ma sugin oo meeshaas wuxuu dareemhayay wixii saddexdaas meel iyo meelahaas jira inaan waxba loo doonayn biyihii xataa haddii lagu hubo biyo loo doonan salaaddii meeshay ku qabatay ayuu iskaga tukay Eh, qur-aankii hadduu yidhi eh, hadday biyo waayaanna biyihii in wax la doondoonaa meesha ku jirto marka meelihii laga doondoonayo meelahan kugu dhadhow biyo waa loo doonaan marka ayaga saddexdaas ayay ka dhigeen oo meelaan biyaba loo doonanin iyo meel haddii lagu hubo loo doonana iyo meel ama ha la shakiyo ama ha la hubee loo doonanayo saddexdaasay ka dhigeen marka intii leeb la tuuro oo kale qofka agagaadkiisa meel wax u jira ma ama asagoo oo dadkii ay shaqo ku jiraan oo mashquul ku yihiin eh, ay mashquul ku jiraan haddii loo qayliyo meeshay ku maqli lahaayeen intaasna dhul kugu dhadhoweeyo biyaha laga doondoona laga doondoonay marka wuxuu yidhi uma yanduru xawaaleyhi gaararkiisuu fiirinaya in kaana hadduu yahay fii ardin mustawiyatin dhul siman wailaa dhul siman hadduusan joogin taradada waa noqnoqonaya ilaa xaddi lqawfi wahuwa xaddulqawfku bixaytu meel weeye low istaqaasa hadduu u qayliyado birufqatii dadkii la socday maca ishtiqaalihim ayagoo ku shuqloon la jirankooda biaqwaalihim sheekooyinkoodii iyo wa afcaalihim hawlo iska haystaan la aqaatuuha ay usoo gargaari lahaayeen intaasu dhulkaan agagaarkiisa biyaha ka doon hadduu meel ka shakiyo buurtaan haftooda ha fiiriyo xaggaas waa dalab aan wax dhibaataa ku hayn in lam yakaf hadduusan cabsanayn weeye darara nafsin naf dararkeed aw maalin xoolo dararkood hadduusan ka cabsanayn biyihii shaki baa uga jira meeshaas inay ku jir laakiin meesha hadduu u doontaba xoolahan agtiisa waa la qaadana isagaba meesha hadduu tago dugaag buu ka cabsana meeshaas hadduu biyaha u malaynahaya tago waxaa fadhiya xaraamiya waa eh, waa la qabsana bas waa waa iska dhaafa biyahaas caajis buu ka yahay inuu ninkaasi isticmaalo caajis buu ka yahay oo uu saciida ama wuxuu fuulaa jabalan saqiiran buur yar oo qariiban u dhow jabal saqiir buu ku yidhi jabal weyn oo koritaankiisuba intaas qaadanayo lagu kalifi maayo buur yar oo agtiisa ah oo ay suuragal tahay biyo inay ka dambeeyaan waa korhayaa waa fiirinaya dadkii ka dambeeya meeshaas marka xadkii ugu dhawaayo xadulqowlki intaasuu ka dhigo wuxuu yidhi haddii buur yar la fiirinayo iyo haddii rufaqadaadi ay waxayaan iyo haddii kale gaa- dhulku siman yahay gaara ka fiirfiiri is intaas waxa weye waa dalabkii meeshii xadulqowf xadkaas yarkaa hogaaban oo ama hub ama shaki ha kaaga jira biyaha waa loo doona hadda dalab haddii la yihi biyo ha dalbo inuu carrada agagaarkiisa fiirfiirsho maahan dalab si kaleba kumaba jiro hadduu hubo inta aan odhan inaysa wax ku jirinna waxbaba dooni maayo wayajibu waxaa waajibahaya an yaqaca alabu dalabku inuu dhaco bacda dukuuli lwakti waktiga gelitaankiisa bacdi oo haddee booraysiga la booraysanahayaa waa inuu noqdo bacda dukuuli lwakti ayay arrintaasi ku xiran tahay marka booraysigii iyo dalabkiisii iyo wixii o dhan waa isku xiran yihiin waktigu markuu soo galo kabacdi way waxa la doon doona haye maya waktigii ka hor buu marka uu biyihii raaraajiy fain dalaba hadduu biyihii dalbo oo falam yajidhu uusan helin watayamama uu booraysto wamakasa mawdicahu meeshiisa uu ku nagaado wa araada fardan aakhara farad kale uu doono fain lam yaxdud hadduusa soo kordhin maa yuhimu maaan biyo wax moodsiiya wa kaana awalna uu ahaa tayaqana kii hubsaday alcadama in biyo la waayey bidalabil awali dalabkii hore tayamama waa booraysanaya bilaa dalabin dalab la ninkaani had- maa- da- ee, maanta duhurkii meesha aanuu joogay biyihiibuu doondoonay waa raaraadshay biyabayna carrada lagu eegin waa ogaay salaadii duhurka waa u booraystay casirkii baa soo galay casirkii hadhowtii waxaan arki doonaa salaad walba inuu booraystaa laga rabaa sida madhabta ku socota casirkii markuu soo galay haddii wax soo kordhay meesha aan la arag oo sidii hadaayadka carrada u raaraashay wax soo kordhaba aan la arag waa hubaa biyo ma jiraan waa iska booraysaa hadday wax soo kordheen oo wax biyo maadso xoogaa saxaabaha meeshaan biyo inay ku gororeen oo daruurtan biyo ka da-een niman safare ha yimid inay biyo wataan baa suuragala wax biyo moodsiiye hadday soo kordheenna haddee in biyo soo kordheen baa suuragala intii qadarkii yartaa waa ka doondoona hadduu mar hubo inaan biyaba jirin oo awal uu hubsaday biyihii dambe uu raadiyaa waxa weye waa cabas macna la-aan weeye laakiin haddii ee wax soo kordheen oo shaki wax geliya ay yimaadeen marka waa raaraadina fain dalaba hadduu biyo doondoonay oo falam yajidhu uusan helin oo watayamama iska booraystay oo wamakasa kuna nagaaday mawdicahu boodkiisii wa araada uuna doonay fardan aakhara farad kale oo inuu u booraysto fain lam yaxdud hadduusa soo kordhin maa yuuhimu maaan biyo wax moodsiiya wa kaana awalna hor uu ahaa tayaqana kii hubsaday alcadama biyo inaysan jirin bidalabil awali dalabkii hore tayamama hadda waa iska booraysanaya bilaa dalabin dalab ah waa la huba inaan biyaba jirin wain lam yatayaqanhu hadduusan hubsan markii hore ma hubsano waa dadaalay laakiin weli shaki baa kusii jira oo wajada wuxuu helay maa yuuhimuhu biyo wax moodsiiya ka taxaabin daruur weeye wa rakbin safar weeye dad musaafiriinhu meesha soo degay jamaaca musaafiriina wajaba dalabu dalab baa waajibahay alaana hadda ilaa min raxlihi gurigiisa maahan gurigiisa awaluu hubay inaan biyo ku jirin guriga hadda wax dambe oo laga raadkaa ma jiraan laakiin dadkan soo kordhay iyo waxaan soo kordhay hadda fiirina meesha waxa soo kordhay oo biyaha shakii wada geliyey kuwaasuu fiirina rufaqadii awal la socotoo la hubay inaysa biyo haysan kuwaas wax dambe la weydiin maayo laakiin kuwaan soo kordhaa loo tagaaya wax la weydiin ama daruurtu hadday meel ku gorortay oo meeshaan ama biyo galayn uu siri meeshuu fiirin intaasoo dhan waxay ku xiran yihiin xaddul qows xadkan yar oo qofkii intaan indhihiisu ee, muxuu ahaa ee, rufaqadiisu ka maqli lahaa ee hadduu leeb gamo uu ku heli lahaa qadarkaas oo kale ayay arrintaan wain tayaqana hadduu hubsado wujuuda almaa'i biyo inay joogaan calaa masaafatin masaafoo yataradadu ilayha uu ku laalaabto almusaafiru musaafirkii lilixtidaabi qoryo gurasho iyo walixtishaashi xashiish gurasho wahiya fowqa xaddi lqowtina ay ka korayso aw calima ama uu ogaado annahu musaafirkii yasiluhu inuu biyihii gaarahayo bixafrin qariibin qoditaan dhow wajaba qasduhu inuu u qasdaa waajibaysa in lam yakaf dararan haduusa dhibka cabsan ninkaan dhulucu jooga sida bacadkoo kale hadduu faarfaaro xoogaa yaru biyo ku heli karaa soo aan dhib badan waa qodana
ama intii musaafirka qoryo u doondoonin jiro meelahan qoryahaya laga soo gurto hadduu qoryaba kasoo guran lahaa cibaadadana hau dadaalo biyaha hau doon biyihiina waa lagu hubaa meesha meeshaas shaki loo aadi maayo war meeshaas anaa biyo jiraan shaki loo aadi maayo laakiin biyihii baa lagu hubaa ama hadduu ceelkan qoro meeshaan qoro inuu biyo si degdega uga helahayo sidaas ayuu ogyahay shaki baa ku jira biyahan ma dheer yihiin mise waa dhow yahan la iska barawaareeyo ma waa yaqaanaa meeshaan hadduu xoogaa qodqodo asagoo aan dhib badan marin buu biyo gaarahayaa waa qodana haddii biyihii intuu qoryo kasoo guran lahaa jiraanna ayadana uu ku hubana waa doonana haddii shaki uga jirana waa iska dhaafa in lam yakaf dararan dhib haddii ka cabsaneen dararka waxaa ka mida safarkii wuu ka dhuma waa kadib dhaca dararkii waxaa ka mida dugaag buu ka cabsana howlihii uu ka tagtay uu ka cabsana howlihii uu ka tagtay ayuu ka cabsana wa in kaana hadday yihiin meeshaas marka waa xadkay ku magacaabeen xaddul qurbigay ku magacaabeen wa in kaana biyuhu hadday yihiin fawqa daalika intaas kasii kor meel ka fog bay jiraan waana la ogyahay biyihii inay yaallaan falahu tayamum inuu iska booraysiiyo hadduu asagoo isdhibahayo iska doonanaya miya u diidi maayo inuu iska booraysana waa leeyi oo cabdullahi ibni cumar oo saddex meel magaalada u jirto waa kana waa iska booray walaakin inta yaqana hadduu hubo anahu low sabara hadduu sabro ilaa aakhiri waqti waqtiga aakhirkiisii lawajadahu biyo inuu helahayo faintidaaruhu inuu sugto ayaa afdalu fadli badan fadli badnaantaasna waxay ka imaanaysaa dahaarada uu biyaha ku boor ku ku dahaaro qaadanahayo iyo dahaarada booraysiga waxaa kaamilsan dahaarada biyaha kaamilsan kamaalka dir waa si huba wa in danna hadduu malaynayo kayra dalika sidaa keyrkeed hadduu malaynahayo oo biyo inuu heli doono iyo in kale inuu biyo waayaa suuragala inuu hela waa suuragal fal afdalu sida fadliga badan atayamumu inuu boorayso weeye awal alwaqti waqtiga awal si biyo lamaba hubee fadiilatu lwaqti aysan uga tegin fadiilatu awali lwaqti si uga faa'iidayso faraha iskaga booray la waxba hubaa ma jiro meeshaa marka biyihii waysadoodii xuduuddaas ayuu marka sameeyey waxaana iska noqon kartaa waa jireen markii la weydiiyey shacbiga oo kale oo la yidhi hadday biyuhu ii jiraan dariiqii baan ku joogaa biyaha meel dariiq ka leexsan bay yaallaan wuu yidhi maya waa la iska booreysanahayaa loo leexana marka taasoo kale waxaa suuragala inuu leeyahay rufaqadii buu ka dhumahaya ama taasoo kale laakiin biyihii hadday meel dhow oo agtiisa ay biyo yaallaan hadda falam tajidu ma anti ma korkomoodayso walow wahabahu insaanu haddii biyo insaan qofsiiyo ma an biyo nin baa biyo siiyo yidhi biyahan kuwey aw aqradahu waa amaahiyey iyaahu biyo biyahan hadda kuweysiisa intaasoo kale hadhow ka biyo markaa biyo aw acaarahu wuxuu caariyo geliyey dalwan wadaan lazimahu lqabul inuu ka aqbala laazima ninkaas nin biyo heli kara weeye biyahan la siiyeyna dadku in badan biyahan kusuguma amaal sheegtaan oo dhibaata qofka uga imaan mayso waasaan ma waa iska yar maadaama biyuhu inta badanba mutawafir ay iska yihiin marka amaahaduna iyaduna sida badanba amaal sheegataasa ma laha ma badna in la yidhahdo maalinaan wadaanku siiyo ceel cadarta oo loogu amaal sheegtaa ma badna darteed inuu qaataa waajibku ah wax dhibaataa uga soo qaabilaya meesha ma jiro meeshaas wax waxa ku kor joogo oo wadaan uusan haysan oo sidiiba uga keena aan laarin sawax hal biyo ma heli karo ninkaas waa ka caajis inuu biyihii isticmaalo wain wahabahu hadduu siiyo aw aqradahu uu amaahiyo samanahumaa lacagtoodii falaa maya lacagtaan hoo biyo ku gabo ama lacagtaan biyo ku hebel ii ken wuxuu waajib kuma aha meeshaas amaal sheegadka ninkaas uu amaal sheegan doono inuu dhibaato ku qabtaa laga cabsana amaal sheegadka dartiis inuu uga tago ayaa suuragal u ah si aan loogu amaal sheego lacag baa la siiyey lacagti waa layskugu amaal sheegan kara haddee amaal sheegadka laysku amaal sheegtana sharciga waa ka xaaraantinimeeyo mamnuucay dadkuna kama tagaano ayaguna ma dhaafaano hebel aniga waxaas kuu sameeyo saas marka masale dhib badan oo darar ah oo iidaa ah saasaa sharciga agtiisa ay u taallaa amaal sheega marka sidaa darteed wixii loogu amaal sheeganayo waa ka tegi kara waa darar qofka soo gaarahayo
wain wajada lmaaa biyihi hadduu helo awdalwo wadaantii yumaacaani ayagoo la garah yubaacaani ayagoo la garahayo bihamani milihi matalkii amantiis amanulmaal waxaa weye biyahaas lacagtii lagu gato oo kale ayaa hadda lagu gara biyihii waa be lacagta lagu gato kalean loogama badin biyo maaha waxaa laga garahayaa ceel buu kor taagan yaha wadaan buu sahaysan wadaantii baa beeca lacagtii biyahan wadaantaan ku gadan lahaan waa lacag iska caadi wey lazimahu shiraahu saasuu ka odhan dara inuu iibsada waajib bay ku tahay wain wajadal maaca hadduu biyihii hele awidalwa wadaantii yubaacani ayagoo la garahay bihamani milihi masalkii hamantiis haman masal marka muxuu yahay wa huwa hamankaasi hamanuhu lacagtiisii weye fii dalika almawdici booska uu joogo ilaa biyuhu meesha ay yaalaan baa qiimahooda ku xidhan meel oon leeyahay hadday yaalaan meel biyo agtooda hadday yaalaan waa kala qiimo badan yihin amanhu fi dalika almawdici wadalika alwaqti waktigaas meel waxaa jira waktiyaasha qaarkood biyo laga helo oo haddaad tiraa biyaan garahaya qiimo qaabil aan lagaa siinin laakiin waktiyaasha qaarkood baan biyo laga helin oo waktigaa biyuhu qaali woy marka waktigana waa la fiirinayaa booskana waa la fiirinaya ilaa biyuhu waxay ku qiimoobayaan waa on booska iyo waktiga wey waxay ku qiimoobayan marka waktiga isagu uu joogo iyo booska uu joogo biyuhu qiimihii ay joogeen kaas wey amalmatalki haddii intaa laga siinaayo lazimahu shiraahu inuu iibsadaa waajibu laakiin haddii biyihii lagu qaaliyooyo qiimahooda ka badan la siiyo oo waktigaas qiimahay meesha ka joogeen ka badan la yidhaah inuu iska dhaafaa u suura gala ilaa meeshaas waxaa ku yaalla xoolo bilaash looga qaadana wain wajada lmaaa biyihi hadduu helo awdalwa wadaantii yubaacani ayagoo la garahay bihamani milihi lacagtiisii oo kale wahuwa amanhu lacagtiisii wey fii dalika almawdici booskaas wadalika alwaqti iyo waktigaas lazimahu shiraahu inuu iibsadaa waajibaya in wajada amanhu hadduu lacagtiisii haysto weeye faadilan asagoo dheeraad ka ah can daynin dayn biyaha lacagtuu ku gadanaya waa inay dheeraad ka tahay dayn waa inay dheeraad ka tahay walow muajalan mid dambaba ha ah waxaa suuragala maanta dayntaan lacagtuu iskaga bixin laha waa haya hadduu biyahan ku iibsado dayntii adhowteedii inuu iska bixin waayaa suuragala marka dayntaasuu u dhigaya waana iska booraysa iyo wa munati safarihi safarkiisa kharashkiisii dahaaban sii socodka iyo warujuucan soo noqodka hadduu tahay lacagtu lacag safarkan kharashkiisa uu ugu baahan yahay adhowtu dariiqa ku go-ahayaaye biyihii ku iibsan maayo safarkiisu ku ku maran waa saadanaya waa ku meel maray marka biyahaas lacagtuu ku gadanaya waa inay safarkana kasoo hartaa daynna waa inay kasoo hartaa safarkii hadda wuxuu baabuurku raaci lahaayo wuxuu asagu cuni lahaayo wuxuu saadan lahay wixii baa iskula jira marka biyaha waa iibsanahayaa haddii uu lacagtaas heli karo fa in imtanaca hadduu diido maaligii biyaha iska lahaa min beecihi inuu ka gado biyihii waa haystaa waa u diida kaa gadi maayo wa huwa mustaqnin canhu biyahana waa ka kaaftoonyaho asagoo baahi uma qabo laakiin adiga kaa gadi maayo baahina uma qabo lam yaakuduu ka qaadan maayo qasban khasab uga qaadan maayo xoog iyo booli uga qaadan maayo lacagta intuu ku tuuro biyaha iska qaadan maayo waa ku weysiisanaya biyahan adiguna uma baahnid lacagtan qaado biyaha iska qaadan ilaa licabashin oon maahan hadduu oomo oo inuu oonka u dhinto ka cabsado oo ninkaani biyo haysto oo biyahan baahi uusan u qabin lacagtay joogaan oo kale intuu sido biyuhu iska cabaa suuragalow naftaana la badbaadinaya inuu bilaash u dhimata lamar hadduu kii lahaa isagu omayo u baahan yahay kani ma qaadan karo labada nafood haddii midba la badbaadinaya ninka biyaha lahaa isku badbaadinaya laakiin wax baahiya uma qabo waana diiday inuu ka galo kana oon inuu u dhinto ka cabsana inuu lacagtiisiyo biyaha cabaa suuragal u oo naftii uu ku badbaado laakiin cibaadada khasab ku qaadan nin biyo waayo iska soo qaadahaya waa iska booraysan walow wajada hadduu helo bacda maain biyo qaarkood oo laa yakfii dahaarata oo dahaaradiisa aan kaafinin xoogaa yaroo biyaha wejigana dhaqi karaa gacanna dhaqi karoo hayaa inta kale uma deeqi karo junub weeyo xoogaa xibin wax dhaqi karoo haystaayo biyo kale ma haysto haysee yeelahayaa ninkaas ma iska booraysanhayaa mise biyihiibuu marka horeysa isticmaala walow wajada hadduu helo bacda maain biyo qaarkood laa yakfii aan kaafinayn dahaaratahu dahaaradiisii lazimahu waxaa ku laazimahaya isticmaaluhu biyihii inuu isticmaalo uma yatayamamu waa u booraysanaya lilbaaqi intii soo har wejiga iyo gacanta ay dhaqi karaan ama wejiga kale ay dhaqi karaan ha ku dhaqo inta soo hartana ha u goorayso ma amartukum bihi fa'tuu minhu mastadactum fuqahaduna si ay xadiidka u sii jilciyaan qaaciday ayaguna meesha daba dhigaan oo waxay yidhahdaan almaysuuru laa yasqudu bilmacsuuri waxa kuu sahlan kuma dhacaan wixii kugu cuslaado oo shayga haddii qaa- waajib kugu hayo qaarna kugu cuslaado qaarna kuu sahlan yahay kii sahlanaa kaa dhici maayo kaasaa ugu cuslaado dartiis almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur qaacida fiqhiya marka inuu isticmaalaa waajib ku ah inta biyahan yaalaan weli falam tajiduu maacan lama gaarin weli biyaa yaalla haye s- biyahan marka xaggee ka bilaaba biyo xageebaa lagaa bilaabahayaa xoogaa yar weeye ma lugahan ku dhaqaa ma wejigaan ku dhaqaa xaggee ka bilaaba falmuxdiu muxdidkii yudahiru wuxuu daahirinaya wajhahu wejigiisa wejigiisa ay ka bilowdaa waysaqaadku ee wejiga ha kasoo bilaabo biyaha meel cilaa lagu dhumin maayo wejiga ha kasoo bilaabo uma yadayhi labada gacmood ha ku xijiya cala tartiibi say iskugu sii xigeen masaxa hadday gaarayaan ha ku masaxo hal luga hadday dhaqi karaan ha ku dhaqo midda kale ha iskaga boorayso saasuu kusoo socona tartiibtii waysaqaadkiisuu soo dabagelaya muxdidki muxdid hadduu mar meeshan sheegana xadithulcaskar wey wuxuu ka hadlaa wljunubu junubkiina yabda waa bilaabahayaa bimaa shaaa wuxuu doonaa sagax xibnihiisu tartiib ma kala lahayni meel unbuu ku dhaqa wayundabu waxaa loo suneeyaa taqdiimu aclaa badanihi badankiisa meesha ugu sarrayso inuu hormariyo weliba wejiga iyo acdaa'ulwuduu inuu hormariyo maxaa yeelay wejiga iyo acdaa'ulwuduu meelaha ugu horreeya ugu sharafta badan wey markii meydkii loo qubaynahayay waa ka yidhi ibda'na bimayaaminaha wa mawaadici alwuduu'i minha waa la dhaqayaa gidi laakiin kasoo bilaaba xibnihii waysaqaadka kasoo bilaaba marka wejigu kasoo bilaabaya saasaa ugu fiican waa nadbigii weeye kaase wuxuu ku leeyahay asagu asbaa ee tartiib ma kala leh haddii uu gacan kaliya ku dhaqo bis oo gacanta ay ku filnaadaan inta kale u booraysa meeshaas waa sababtii biyo weytada ahayd biyaa la waayey biyihii lamaba hayo meel fog bay jiraan ee cadow baa ka sokeeyo lama gaari karo ninkan waa xirxiran yahayo biyihii maba gaari karo ceelkaanay ku jiraano biyihii ma gaari karo sabab min alasbaab buu biyo ku waay waa biyo weyto wey marka cajzigii biyaha laga caajizay buu asbaabtiisii tirinaya sababta ugu horeysa waa biyo weyto intaasuu kusoo sheegay asababu thani khawfu cabashin oon inuu ka cabsado way cabashi nafsihi wa rufqatihi wa xayawaanin muxtaramin xayawaan muxtaram naftiisii buu u ooma rufuqadiisii dadka la socda qaarkood baa biyoweyta ku dhici doontaanoo oon bay khatar ugu jiraan xayawaan muxtaramoo wataayo gaadiidkiisiiyo ooman oo tacbaan u ah biyihi markaas biyahaas biyo in la isticmaalay laga caajizay weye naftaa lagu badbaadinaya nafta ayaa lagu badbaadinaya sowna liruux ayaan ruuxaasa lagu ilaalina muxtaramka muxtaram mar haddii la yidhaahdana waxa weeye waa midkii in la dilo aan la ogolayn in la dilo lama ogola oo markaas hadde waxaa soo gelahaya muxtaramka waxaan ahayn dugaagii iyo gaalkii xarbiga ahaa iyo ninkii salaada ka tegay oo haddee imaamkii seef baa diyaar waa inuu madaxa ka jaro muxtaramku waxay ahayd kayru muxtaramku zani lmuxsan oo isaguna diyaar waa in la dilo maxaa laga badbaadinaya dilbuuna u taagan yahay badbaadisu ma baha khawfu cabashin oon cabsidiisu way cabashi nafsihi iyo wa rufqatihi dadkii la socday iyo wa xayawaanin muxtaramin oo macahu la jira walow fi lmustaqbali wakti soo socdaba ha noqdo safar baa lagu jiraayo ama safar laguma jira waa la degan yahay waxaa la og yahay wakti aan biyo la gaari karin in xoolahaan oomhayaan oo khatar ku jiraan waxaa la og yahay qofkaan inuu biyahan u oomi doono wakti aan biyo la gaari karin marka kuwiisaana loo dhaqaalaynahayaayo waana iska booraysanaya biyo ma haysto ninkaas biyihii waa ka caajizay waa haystaaye waa ka caajizay biyihii inuu isticmaalo naftaana la badbaadina wayaxrumu lwuduu xiina idin markaas inuu ku ku weysiistaa waa ka xaaraam inuu ku weysiistaa waa ka xaaraam marka saxaabada nimankii oo badda geli jiray nebiga sala allahu calayh wasalam waxay warsadeen waxay yidhaahdeen innaa narkabu lbaxra wanaxmilu macanaa alqaliila min almaai an natawada bimaai lbaxri meeshaa marka wax muranay kama taagno xoogaadan yarka haddii ay ku weysaystaan waa oogahayaan marka xoogaagoodana ay iska wadanayaan kuwaan weyse uma taalo laakiin badda ma ku weysaysan karna natawada bimaai lbaxri marka badda biyaheedu waa duhuur baa leeyahay aduhuuru maa alxilu maytin marka ruuxii baa lagu ilaalinaa fayatazawadu waa zaadanaya lirufqati rufqati hadda linafsihi baa kasii horeysay iyo walirufqati hadduu asagu u baahan yahayba warba maba yaala xataa rufaqadiisa dadka la socda hadday u baahanayaan biyihii aan laga maarmayn waa zaadana wayatayamamu waa iska booraysanayaa bilaa icaadatin soo celin la-aan mas'alada icaadada fuqahadan shaaficiyada sida ay ku socdaan cudurka caamka ah oo qaalibka ah oo mar wal marar badan inuu dhacaa ay caadi tahay waxay leeyihiin cudurkaas haddii dartii loo booraysto salaada lama soo celiyo hadduu yahay cudur naadiraho marmar dhifo wax dhacana salaada waa la soo celina salaada waa la soo celina oo musaafirku sida badan inuu biyo waayaa waa caadi haddii musaafirkaasi booraysto soo celinma muqiimka meesha uu joogo haddii sida badan biyo laga helo oo maalin biyihii go-aan waxay leeyihin waa cudur naadir haddii biyahan in la waayo caadi tahay waktigan oo kale waxay leeyihiin cudur caam weeyo qaalib weeyo salaada soo celin ma salaad soo celisku ayaga waxay ku xidhaayaan cudurka loo booraystay maca naadir baa mise waa cudur qaalib intaasay ku xidhaan marka bilaa caada buu leeyahy dad musaafiriya inay biyuhu ku yaraadaan cariiri u galaanoo nafta u zaataan taas waa iska caadi athaaliu sababkii saddexaad oo cajzigii biyaha laga caajizaya maradun jirow aayaddii wain kuntum mardaaday ti maradkaani mas-uul laegi maradka qaarkiis biyahaba inuu isticmaalaa laga rabo oo markii xumadii ay ku dhacday qanadii ay ku dhacday maxaa ah alxumaa min fayxi jahannam faabriduuha bilma inuu qubaystaaba laga rabo xanuunka noocaas oo kalema wuxuu leeyahay waa booraysanayaa maxaa yeelay waa jirana xanuun jira wax u dhibaysa ma ee xanuun waxaan leeyahay biyo wax u dhibahayaan ma ah hadda xanuunka laga hadlaya waa xanuun biyo wax u dhibahayaan haddii biyahaas la isticmaalo dhibaataa imaanaysa marka meeshaas waa laga caajizay biyihii in la isticmaalo maradka dartiis baana looga caajisay athaaliu maradun jiro weeyo yakhaafu uu cabsanayo macahu maca almaai talafa nafsi naf inay dhimato maradkii aqsaamtiisiibuu ku siinaa talafu nafsiba ka cabsana ow cudwin talafu cudwin xibin talafkii meeshaan dhaawac baa fartaan uga yaala haddii biyo la mariyo fartu waa go-aysaa ama waa qalaraysa xibin baa talfaysa kuwa indhaha oo camaliya jiraaxiya lagu sameeyo indhahooda lagu sameeyo oo takhtarku wuxuu yidhaha biyaha isku taaban intaasoo beri biyo ha marin qaarkood waxay leeyihin maslaad la-aanan joogahaya haddii uu weysaysto oo biyihii wejigii mariyo ishiyaa dhacaysa ishaasu gabbay noqonaysa xibin baa loo cabsana xibin baa talfaysa markaasna waxa weeye waa la booraysa waa la booraysana aw fawaati manfacatin manfaca tegideed fawaati manfacati cudwin xibin manfacadeed baa tegaysa xibintu waa joogaysaa laakiin xoog ma yeelanayso oo xibintaas nusqaan bay noqonaysa aw xuduudi maradin xanuun baa soo kordhahayo makuufin laga cabsado biyahan hadduu ku qubaysto meeshaani jirada uu qabo hadduu biyahan ku qubaysto maalan hadduu biyahan ku qubaysto xanuun baaba hadda imaana meelaha qabowga zaa'idkaa uu jiro kale hadduu biyihii qubaysto ee xanuun uu ku dhacaayo xanuun cabsile ayaaba ku dhaca xanuunkaas intuusan ku dhicin waa la iska dhaafa waa la booraysana aw ziyaadati maradin xanuun awal waa qabee waa sii kordhahay xibintan awal waa dhaawacnayd hadda haddii biyo la mariyo waa sii waxaa sii gelahaya fasaad baa sii gela xanuunkiibaa kordha aw taakhiiru lbur-i haysigii dibdhiciisi xanuun kordhahayaa ma jiro xanuun cusub oo laga cabsanayaana ma jiro laakiin kanaan degdeg u haysanayno waa daaha haysigaa daaha isagana waa loo waa loo booraysana aw shidati alamin xanuun daran baa qabanaya hadduu biyahan ku booraysto hadduu biyahan ku weysaysto xanuun daran baa qabana aw shaynan faaxishan foolxumo oo aad u daran oo fii cudwin daahirin xibin daahir xibin muuqata ku taal ninkaani biyahan hadduu isticmaalo jiro meeshuu qabto darteed ama qabow daranoo jira darteed waxaa imaanahaya foolxuma imaanaysa wejigii waa madoobaanahayaayo waxaa fuulahaya madoob meeshaan jirada ku taalla maqaarka yaalla ayaa maqaarkaasaa qaarkiis duuduubmahayaayo meeshii waxaa kasoo bixi doonta maqaar zaa'id gabal baa ka goy doona meeshaa gudbi doonta hilib ziyaadaha meesha ee fuuli doona waxbaa isku soo ururi doona xanuunkaas meesha ku jira ama qabow dartiis oo meeshaas ayaa foolxumo ayaa meesha ka muuqanaysa waase xibin daahir oo muuqata oo hadhowtadii marka foolxumadaas inay ka muuqato qofka darar bay ku tahay dararkaa dartiis baa looga dhaafahayaa ee iska boorayso intii wax noocaasa ku dhici laha fii cudwin daahirin buu yidhi xibin muuqata haddii meesha aasaarta ay raadku ka muuqanayaan boodadan ay tahay yaa boodadiisa fiirsana aasaartaas yartaa meeshaa ka muuqanaysa waxba la fiirin maayo darar weyn ma noqonayso qofkii ka cabso haye see lagu garanayaa waxaana inay sida noqonahayaan mise qofku hadduu wax iska maleeyaba waa iska tegahaya biyaha waa iska dhaafa wuxuu wayactamidu fiihi maradka wuxuu u cuskanayaa macarifatahu aqoontiisa hadduu asagoo aqoon u leeyahay ama cilmi uu bartay ha noqoto ama tajaarub uu sameeyey ha noqotee hadduu asagoo aqoon u leeyahay aqoontiisuu ictimaada aw dabiiban takhtar buu ictimaadahayaayo yaqbal uu aqbalahayo fiihi fi lmaradi khabarahu khabarkiisa takhtarkii waliba wax walba ma yaqaan takhtarka shaqadaan yaqaan oo xibintaan oo kale loo ictimaadi karo warkiisa la qaban karo takhtarkaas ayaa ayaa hadalkiisa uu qabana waa takhtar yaqaana arrinta noocaana yaqaan xanuunkaan yaqaan fain khaafa hadduu cabsado min jurxin dhaawac dhaawac buu biyihii inuu isticmaalo uga cabsada dhaawac baa ku yaala biyahan haddii la isticmaalo maradkan nuuciyaashiisa lasoo sheegay mid ka mid ah ku dhaca walaa saatir caleyhi waxna ma saarna gasala saxiixa inta fayow buu dhaqahaya biaqsa lmumkini suuragal wixii ah kan ugu sar ugu fog dhaawac baa meel uga yaala dhaawacii biyo inuu mariyuu ka cabsaday inta fayow oo aan dhaawac ahayn buu dhaqahaya dhaqitaankaasna wuxuu gaarsiinahayaa ilaa meeshii haddii biyo la mariyo dhaawaca biyuhu gaarahaya meeshii haddii biyaba la mariyo dhaawaca biyuhu gaarahaya meeshaa markuu moolaha yuu ka joogsana intii aan biyo gaarayn waa dhaqa saxiixa inta fayow buu dhaqa intii u suura gashuu gaarsiina hata intaas uu dhaqaa waa wixii suuragalka u ah almaysuuru laa yasqudu bilmacsuur maa amartukum faatuu bihi mastadactu meesha jaraaxada waa la dhaqi waaye laakiin intaan fayow lama dhaqi waayo inta fayow waa la dhaqa jaraaxada kaliyaa soo haraysa marka xal falaa yatruku ma dhaafahayo inta fayow ka dhaafi mahayo ilaa maa meel maahane low qasalahu ilaa maa mawdic maahane low qasalahu hadduu dhaqo tacaddaa uu u gudbaayo ilaljurxi dhaawic meeshii biyihii uu gaarsiiya dhaawaca u gudbahayaan meeshaa waa ka joogsana watayamama waa u booraysanayaa liljurxi dhaawiciina fi lwajhi wejigii iyo walyadayna labada gacmood meesha laga booraysanayo waa wejiga gacmaha hadduu junub yahay oo dhaawacu bowdada ku yaal oo intii fayoobeyd uu dhaqay meeshaas marka dhaawaca oo biyihii aysa gaarin wejiga iyo gacmaha looga booraysana waxaa isla jira meesha dhaawaca iyo meesha haddii biyo la taabsiiyo biyuhu gaarahayaan meesha waa isla jiraan intaa waa loo booraysana goormuu u booraysanayo wuxuu ku yidhi wata qasli waqta jawaazi qasli alcalayli xibinta jiran dhaqideeda waqtigeedii buu dhaqa meeshaas wuxuu leeyahay booraysiga la booraysanayaa wuxuu la socotaa tartiibta weysaqaadkuu la socdaa hadday weysaqaad tahay oo dhaawac uu ku yaallo gacanta ku yaallo isagoo aan wejigii weli dhaqin gacantii miyaa waqtigeedii soo galay soo marka hore inuu wejiga dhaqo lama rabo soo gacantu kama dambayso wuxuu leeyahay marka hore wejiga ha dhaqo gacanta waqtigeedii marka uu soo galo booraysigii markaasuu soo gala laakiin isagoo aan gacanta wejigii dhaqin ka horreeyey gacantaan u booraysanma waqta qaslin waqta jawaazi qasli lcalayli xibinta jiran dhaqitaankeedu waqtigu banaanaan laha waqtigaasuu booraysan dhaawaca wuxuu u booraysanayaa meesha jiran waqtigii dhaqitaankeeda la soo galo faljunubu junubki iyo tayamamu waa booraysanaya mataashaa markuu doono junub xibnihiisu tartiib male hadduu doono booraysu u bilaabaya hadduu doonana qulaysku bilaabaya maxay wax kala tartiibsan ma jiro والمحدث محدثك لا ينتقل غوري ماهيو عن عضو حبن حتى يكمل الى ودميسترو غسلا بقدي وتيمما بوريسك إن كان محدث وي لا وحكو يالا غعنتا ووجهه صوبك هيا gacantii markuu soo gaaro hadduu rabo waa booraysanhayaa marka hore hadduu rabana gacantuu dhaqahayaa markii uu booraysiga iyo gacantii u dhammaystiro booraysigeedii iyo dhaqadeedii hadda kabacdu madaxa masixiisa u gudba lugihii markaa kabacdu u gudba tartiibtii buu ilaalinaya booraysiga iyo xibinta dhaqideedu tartiibta ilaalinayaba tartiibtaasaa la khiyaa- la raaca والمحدث لا ينتقل كما قدبه كما قورو عن عضو حبن حتى يكمل إلى أدميسترو قتلا نقد يوتيمما بوريسي مقدما أسوه هرمرين هيا ما شاء مدو دون حبين تمرك السوق قال دو هبا بوريسي هرمريو دو هبا حبين تدقيد ديدا هرمريو تو ربا هرمريو لكن وين حبين تاوحيد أدميسترا بوريسي غيري وحيدي حبين تكلا يو حبين تدهاري وتايدا لقاري فإن جرح عضواه laba xibnood haddii laga dhaawaco fatayammumaani laba booraysi baa laga raba lugtiina dhaawac baa uga yaal gacantiina dhaawac baa ku yaal labadoodu laba wakti bay kala leeyihin weji buu soo dhaqahayaa gacantiibuu booraysanahayaa waa dhaqahayaa hadda kabacdu madaxii masixahayaa haddana gacantan booraysigeedu waxa waa soo dhameeye madaxuu masaxayaa lugtii markii la gaaray ayadana booraysi iyo wuxuu iskugu darahaya maxaa yeele booraysigu tartiibta wiisaqaadku la socdo xibin walba waktigeedu markuu soo galaa loo booraysana iyo giddiga isku mar u booraysana meeshaa marka masalada laga fiirshay waxa weeye waa tartiibta wiisaqaadka walaa yajuusu ma banaanuu yiri masxuljurxi dhaawaca la masaxo bilmaai biyo way lam yaduru walaa yajuusu miyaa idin wada dhigan ya walaa yajibu meeshaas munaasab ku tah walaa yajibu waa dhigan walaa yajibu waasa munaasaba walaa yajibu waajibi maayo masxu ljurxi dhaawici in la masaxo bilmaai biyo way lam yadurahu yuusan badhibinba meeshaan ee dhaawacu ku yaallo in la dhaqaa waa suurogeli weyda masax iyo dhaqiddu waa kala duwan yihiin masax biyahaasaa loo marina dhaqidna waa la dhaqaya haddii biyaha lagu dhaqo biyuhu waa gelahayaan meeshii dhibaatay ka keenahay waa la dhaqi waayo waa laga caajisay xoogaa yaroo biyaan marinahaya waajib maaha waa loo booraysanaya un ma ahan masax lagaama rabo sababtu waxa weye meeshu dhaqid bay rabtay dhaqidiina lama hayo dhaqid bay rabtay dhaqidiina lama hayo marka waa loo booraysanaya masaxu waajib maahan inaad biyo marisaa xibintaana masax ku kaaftoomi maysee biyay rabtaa dhaqid bay rabtaa dhaqidii waa la waayo waa loo booraysanaya masax waajib maaha intii fayoobayd buu dhaqay intii dhaawacu ku yaallay inuu biyo mariyaa waajibkuma aha fain kaana aljurxu dhaawacu hadduu ku yaalo calaa cudwi tayamumi booraysiga xibintiisii wajaba waxaa waajibaya masxuu in la mariyo bituraabi ciid dhaawacaani meeshuu ku yaalaa waa intii laga booraysan lahaa wejigiibuu ku yaalaa kafafkiibuu ku yaalaa dhaawacu hadduu intaas ku yaalo biyihii dhaqideedu waa suurogeli weyde intii fayoobeed waa la dhaqee meeshaan dhaawac ah oo aan biyihii gaarin wuxuu leeyahay marka la booraysanaya ciidda waa la gaarsiina ciiddii ilaa iyadoo looga cabsan maayo inay dhibaato u keento loogama cabsane marka masaxaas waa la gaarsiina meeshaas waxaa la diidahayaa bedelkii iyo mubdelmuhugii labadaba inay ka qatanto biyihiina inay ka qaddo boorkiioo la gaarsiin karaana ka qaddo xibintii bu laga booraysan lahaana ay tahay xibinta aan laga booraysteenoo lagu hoo kalaa haddii mar la booraysta ayadoo ciidba lama gaarsiin ciidba shaqo kuma leh laakiin xibintii ciidda ku shaqalaydo wejiga iyo gacmaha haddii biyihii laga caajisay boorka waa in la mariyo booraysiga fain kaana aljurxu calaa cudwi tayamumi booraysiga xibintiisa hadduu ku yaalo wajaba masxu in la masaxaa waajibahay bituraab fain ixtaaja waa iska banaan yahay marka meesha fain ixtaaja hadduu jurxigu u baahdo licisaabatin in la xiro ow la suuqin ama wax lagu dhajiyo suuf iyo in wax lagu dhajiyo iyo cisaaba in maro lagu duubo hadduu u baahdo ow jabiiratin kab in la saaro wajaba wadcuhaa in la dejiyaa waajibahaya calaa duhri dahaaro meeshaanoo daahira oo xibintu weyse qabto oo najaas aysan saarnayn in la saaraa la ayadoo daahira in la saaro meeshaas marka meesha uu ka ikhtibaasanayo waxa weye masxu qub markuu dabca inuu ka siiba nabiga sal alla lay sl wuxuu yihi dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn meeshaas wax ka wixii waa masax iyo masax wey marka wuxuu leeyahay haddii meesha loo baahdo in soof lagu dhajiyo ama maro lagu duubo ama kab la saaro ayadoo meeshu daahir ah la saara walaa yasturu mana asturo ilaa maa laabudda minhum intaan laga maarmi karin meeshaan la kabahayo kabka qabashadiisu intaan laga maarmi karin intaasaa la kaba hadhowtadii meesha fogow in la dhaqaal loo baahanayo marka wax weynoo ziyaadaa la iska saari maayo waxa kabka la saarayo waa inta lagaba maarmaanka ah la saara si hadhowtadii meeshii fiyooladu la dhaqaayo usoo harto meeshii fiyooladu la dhaqi lahaa si ay usoo harto wax aan laga maarmi karin ayaa la saaraya wixii laga maarmo waa laga soo darjinayo kabka marka wuxuu leeyahay dahaarana ha lagu saaro yaana la asturin ilaa wax laga maarmi waayo ma haye kabbaa meeshii saara